waxaana si wanaag ah madaxdii xilligaas dadaalka weyn u soo gashay dhammaystirka heshiisyadaas in ay maanta madashan fadhiyaan sida aniga oo ahaa ra-iisul wasaarihii xilligaas iyo mudane shariif xasan sheekh aadan oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ee dowladda kumeer gaarka ahayd ee soomaaliyeed taasoo raadraac fiican u noqon karta in ay doodeenna maanta ay yeelato saldhig sharciyeed aan maanta ka sii ambaqaadi karno sida qodobada ugu muhiimsanaa ee uu qarayay heshiiska gorogorowa one waxaa ku caddaa meesha la aadayo marxaladda maanta aan joogno waxaana qodobada tilmaamaya ka mid ahaa qodobka labaad farqadiisa saddexaad wuxuu si aan mugdi ku jiro u sheegayey in aan mar dambe awood qaybsiga lagu salayn karin hannaanka afar dhibic shan anaga dee inaa hadda waxyaalaha qaarkood ka jawaabo ma rabin laakiin haddii magacayga la sheegay waxaan ku qasbanaa inaan ka jawaabo ma aha inaan ma aha inaan qof dabagelaayo laakiin haddii magaca la sheegi lahayn anigu sideedaan iska ahaan lahaa laakiin heshiiskaasna waa qira heshiiskaasna waa qira waa soo siriirnay inay waxay ahayd la dhiso aqalka sare aqalkii sare waa la dhisi waaye sababta loo dhisi waayena waxay ahayd sabab lisugu garaabay waxaana loo dhisi waayey maamul goboleedyada ma jirin marka ani waxaan aaminsanahay garowan aan xadda taagannahay maantaan taagannahay garowan ani sidaan aaminsanahay waa marka garowanaan joognaa aan hore u soconno waxay aan qaban karna aan qabanno dadku mumasaliinta degmooyinka haddii hadda la tago waa is ognahay dad badanoo baarlamaanka ku jiro degmooyinkana degan aana waxna beri soo siin doonaa jiro sida haddaba ay waxyaalaha kaleoo kala qaybsiga ay u heli waayeen marka soomaaliya tuhunkaa laga ilaaliyo international community waxaa u mahad celinayaa sida iyagu ay ugu dadaalayaan inay soomaaliya nabad hesho waa u mahad celinaya dadka walaalaheena ciidamadooda keenay dhiigooda noo daadiyey oo nabadda nala raadinayo runtii aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa dadaalada ay ka wadaan sidaa juba kaladuway sida hadda uu xusay ambasadoorka runtii aadaan ugu mahad celinaynaa aniga waa ku diirsanay waxaan rajaynaynaa in hore loo sii wado dadka dhiigooda noo daadinayna la geesi geliyo in ayaga ay rinta ayadaa lala qabto